أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسماء والطارق وما أدراك ما الطارق النجم الثاقب إن كل نفس لما عليها حافظ فلينظر الإنسان مما خلق خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والترائب إنه على رجعه لقادر يوم تبلى السرائر فما له من قوة ولا ناصر والسماء ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم أجمعين أما بعد suuradan waa suuratu daariq waana makiya waay nin la yiraahdo cabdullahi bn cabdiraxmaan alطaa'ifi can cabdiraxmaan bn khaalid bn abi jabal alcadwaani can abiihi anahu absara rasuul lahi sal alla alيh wasalam wuxuu yidhi waxaan arkow dhahay rasuulka fii musharaqi thaqiif thaqiif suuqeeda isagoo jooga wa huwa qaa'imun calaa qowsin isagoo taagan oo qaanso cuskan oo casaa xiina ataahu markuu u yimid yabtaqii cindahum nasra markii intuu thaqiif uu soo aaday ou nabigu ou gargaarka ka cosay quraysh markii ay diiday ayaan waxaan maqlow dhahay fa samictuhu yaquulu asagoo akrinaya wasamaa'i wataariq suuradda xataa khatamaha ilaa u ka khatimay qaala fa wacaytuha fi ljaahiliyati wa ana mushrig anoo mushriga ayaan suuraddii xafidow dhahay uma qara'tuha fi lislaami anoo muslimana waan akhriyey markii hore markaa nabiga ka xafiday anoo mushriga fa dacatnii thaqiif yaa ii artay fa qaaluu waxay dhaheen maadaa samicta min hada arajul ninkan maxaa ka qabatay oo wax akhrinaayay way maqleen malaha inuu suuradan ou ka qabtay fa qara'tuhaa calayhim suuraddii aan ku akhriyey markaan suuraddii ku akhriyay lacalla waxaa dhici karta inay xoogaa ay dareemeen kalaamka inuusan caadi ahayn fa qaala man macahu min quraysh qurayshtii la joogtay ayaa waxay rabaan inay khayr ka hor istaagaan moogtaha naxnu aclamu bisaaxibinaa dhen annagaa saaxiibkan idinka naqaan waxaan waxba kama jiraan low kunnaa naclamu maa yaquulu xaqan la tabacnaa haddaan ognahay wuxuu sheegaya inay xaqii annaga raaci laha macnaha waxaway jidgooye sameeyeen ma garate dacwadii isbaara u dhigteen iyo khayrkii ummadii soo rumayn lahaa marka taa waxay ku tusinaysaa inay makiya tahay waana suuradaha gaagaaban oo mufasalka oo nabigu uu mucaad radiallahu canhu uu ku waaniyey inuu suuradahaas oo kale salaadaha sida qaalibka uu ku aqriyo sababto mucaad intuu nabiga la soo tukado xaafadiisa markuu tago masaajidka qoladiis ayuu cishaha tujin jira markaasuu anniso iyo albaqra u qabsanaya hadhow waa kii ninkii ka dacwooday y waa nagu dheerayna anaguna maanta dhan beerahanaan kasoo shaqaysana markaasuu nabigu wuxuu ku yidhi afataanun yaa mucaad mucaadow ma fitna dadka u keenaysa diinta miyaa nacsiinaysa maa kaana yakfiika an taqra' bisamaai wataariq washamsi waduxaaha wanaxwu haada suuradahaasoo kale gaagaaban ma akhrisid macnaha mufasalka badanaa salaadaha lagu akhriya walidaalikada waxaad arkaysaa dadka badanaa quraa'da iyo aimada waxawaaye suuradihii hoose mufasalkii waa ka haajira maanta dhan suurado koro dheerdheer u akrina nabiga hadigiisana waxaa sida qaalibka mufasalka in salaadaha lagu akriyo sababto waa suurado gaagaaban oo wacdiga iyo waciidka ay ku badan yihiin dadkiina waa iska qaflo badan yihiin moogta waxaa loogu talagalay marka dadka inay hadyo goraal iyo quruubtooda ay maaragtay aysaan midda kale dadku badanaa waa yaqaaniin oo markaas waxa weeye inay ku tadaburaan waa maaragtay way u fududaha marka waxaad moodaa in suuradaha dheer dheer mar kasta la akriyo mar nabiga waa akrin jiray laakiin mar kasta in caado laga dhigto suuradaha yararba aan la akrinayninba xoogaa marka hadiga waa khilaafsantahay arrintaas suuradda marka waxay ka hadlaysaa bachiga ma garat iyo qofka bini aadamka inuu muraaqab uu yaho malaa'ig ay socoto iyo qur-aanka iyo waxyiga xaqnimadiisa waxyaalahaasoo dhan ayay maanta ma arkaysaa ee suuradda ay ka hadlaysaa nacam iyo waxyiga waxyaalahaasoo dhan marka ay suuraddu ay ka hadlaysa marka waa suurad aada iyo aada maaragtay mu-ahir u ah aada iyo aad allah wuxuu leeyay subxaana wa tacaala wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wadaariqi xidiga iyo waxyaalaha dheelmanaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiyey adaariqu kan dheelmanaya maxaa wuxuu yahay maxaa ku ogeysiiyey annajmu waa xidig weeye athaaqibu ee ifayo ee ifkiisuna markaa uu mugdiga uu jeexayo ama athaaqibu ee gubayoo shayaadiinta markii lagu tiiro waana ifaya waana gubayaa shayaadiinta jawaabu qasamkii waa kana in kullu nafsin naf kastaba lamaa calayha in kullu nafsin naf ma jirto lamaa calayha haddii la shodo ilaa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid xifdiya haddii lamaa qira'ada xafso la shido inta naafiyay noqonaysaa in kulli naf naf ma jirto ilaa nafta hadday jirto lamaa calayha ilaa calayhaa korkeeda waxaa ahaaday xaafidun min xifdiya ayaa ahaaday qira'ada xabse iyo keyrkii saasaa loo tawjiihinay haddii laakiin qiraa'ada abu camari in kullu nafsin lamaa calayhaa xaafidin oo la shido intaas waxaa weeye waa mukhafafa min athaqiila inna oo la fudeey waayo laam miimkaasna waa ziyaado waxaway in kullu nafsin lamaa calayha ay la calayha naf walbaba korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid xifdinay ay ahaad macnaha hadhow kulla isku meeluu tegaya oo midaan inta haddii naafiye laga dhigo lamaana bimacnaa ilaa laga dhigo nafyi fii nafyi maxuu yahay ihbaat soomaan xisaabta waa idinku qaadan jira sooma marka haddii inta laga dhigo mukhafafa mana thaqiilana hadda waa wada ihbaat in kullu nafsin naf kastaba lamaa lamaa calayhaa ay la calayhaa korkeeda waxaa ada miinkaa ziyaado ah maadaasaa ziyaado ah laantana waa laantii musaxlaqada la dhihi jiray oo ina ama khabarkeeda ama mubtadaheeda geli jirtay korkeeda waxa aday xaafidun mid xifdiya alla wuxuu ku dhaartay subxaana wa tacaala samada iyo daariqa wixii dheelmanaya daariq wixii haminkii guda ayaa la yidhaahdaa saa dartee waa ki yiri nabigu caleyhi salaatu wasalaam wuxuu reebay nabigu nahaa an yatruqa arajulu ahlahu turuqan qofku hamiinki inuu maaragtay ciddiisa kusoo dheelmado iyagoon ka warqabin qofaa meel fog ka imaanayo saqda dhexe guriga inuu kusoo garaaco laakiin duu telefoon usoo dira iyo oo yidhaahda waa soo socdaa dhib malaha sababta waxaa loogu talagala nabigu waxuu dhaha caleyhi salaatu wasalaam litastaxida ashacithatu midii maaragtay basaasneed say maaragtay ay xoogaa isu habayso ninkii maaragtay haweentiisii oo oo maaragtay oon qurxooneyn si uusan ugu imaanin ama hadhow waxuu tuhmo iyo waxyaalo meeshaas aysa soo gelin oo qofka maaragtay in lagu talagalsiiyo waxaa tawahawunka la diidaa dadka guryahooda u dhuudhuunto bal inay wax soo galeen oo aada moodo wax balaayo inuu arkaba isaga inuu rabo walciyaadu billah nacam marka daariqu waa wax kastooo dheelmada laakiin hadda qur-aanka fasiroo daariqa xidigyaalka hamiinka dheelmanayo wey xidigana waxaa daariq loogu magacaabay hamiinkiina waa iftiinkiisa waa joogaa maalintiina waa qarsoon yahay marka anahu hamiinkii inuu socdaad u malaynaysa maalintii labaa naga qarsoon yihiin ma xidigoo dhana mase waa xidigaha qaarkood qaar waxna waa xidigka zuxa la yidhaahdo xidigaha dhanba ugu sarreeya qaarna waxay leeyihiin waa ururta athuraya laakiin waxay u badan tahay xidigoo dhan inuu yahay nacam maxaluqasamkana waxaa weeye qofka bini aadamkaa waa la ilaalinaya waa laga warqabaya xifdigu marka laba waa noqon karaa ilaahay subxaana wa tacaala malaa-ig xafadaahu dadka usoo diray oo ilaaliya ilaahda qadarkii alla u yimaado sababta waxaad arkaysaa qof baabuur la gadoobo meel walba ka buusaa qofkii haddana aan waxba gaarina arkayso yaa xifdiyey ilaah dad xifdiya usoo diray subxaana wa tacaala adduunkan waxaa ka buuxa iyo shayaadiin iyo waxa isyaacaya iyo sumuumta ka buuxda ilaah unbaa dadka ka xifdiya subxaana wa tacaala waxay kaloo noqon kartaa dadka camalka qora oo malaa'igta xafadada ah waa qofka camalkiisa xumidiisaba ku qorayso halkana waxaad moodaa inay taas loo jeedo bini aadamka in laga warqabayo oo camalkiisa la qorayo ousan maaragtay khayru mas-uul ousan ahayn bal ou mas-uul ou yahay oo ilaahay subxaana wa tacaala ou la xisaabtamayo wasamaa'i samadii baan ku dhaartay iyo wadaariqi xidiga gudaya oo dheelmanaya wamaa adraaka maxaa ku ogeysiiya addaariqu xidiga gudaha annajmu waa xidiga athaaqibu ee maanta ma arkaysaa ifaya oo haddana maaragtay balbalayo oo shayaadiinta markii lagu tuubarna gubaya ibnu cabaas wuxuu yihi almudiic sudi waxau yihi yadqabu shayaaiina shayaadiintuu ka dusaya idaa ursila calayha cikrima labadii macnou isku diro wuxuu yidhi huwa mudiicun muxriqun lishaydaan waana iftiimayaa waxaa weeye waana maarata shaadhiintan waa gubaya marka thaaqib iftiinkiisaa mugdigu kasoo dhex dusaya meeqou soo marayaa xidigu iftiinkood intaasoo waxaa weeye dabaqaad iyo intaasoo hawo ayay maarka ay soo marayaan oo uu kasoo dusayaa iftiinkiisu marka waa thaaqib oo iftiinkiisaa mugdi kasta kasoo dhex dusaya waana muxriqoo shayaadiintana waa gubaya labada macnaba marka waa ay ku jiraan najmu aan ku dhaartay athaaqibu ee aada ifayo oo iftiinkiisa oo waxawaaye soo jiirayo mugdiga shayaadiintana gubaya in kullu nafsin naf kastaba haddaan qira'ada xafsa ku wadno ee in kullu nafsin imaa bimacnaa maa ka dhig nafyi in kullu nafsin naf kasta ma ahaanin ilaa korkeeda lamaa ay bimacnaa ilaa ku fasir ilaa korkeeda waxaa ahaa calayha korkeeda waxaa aday xaafidun in bimacnaa waa adoo yidhi maa kullu nafsin ilaa calayha xaafid qiraa'ada xabsa waa saas iyo keyrkiisa naf walbaa ma jirto ilaa mid xifdiyaa jirta qiraa'ada abi camar akhrijin waxa weeye in kullu nafsin naf kastaba waa in mukhafafa min athaqiila inadii ta'kiidkaad inahu oo la khafiifiyey ma garad lamaa alay lamaa calayha miimka marka waxaa artaa zaa'id ka dhig ay la calayha korkeeda waxaa ahaaday xaafidun mid ilaaliy oo marka waxaa weeye meel cidlaah iyo mas-uulila-aan la ysaga tegi maayo waayo bal hadda insaankan hadda iskibrinayo oo marka bacfiga diidayo oo la ima soo bixinayo oranayo oo in la xisaabinayo diidayo bal asalkaagu maxaa dib isu feeri yaasaan kaa dhigo ku xoogan iyo quwadan iyo caqligan ku siiyey asalkaaguse maxaad ahayd falyandur il insaanu insaanku ha eego mima khuliqa maxaa laga abuura bal waxa laga abuura ha eego intaanba iyagii jawaabta loo ibaaninba qur-aankaaba ka jawaabo khuliqa waxaa laga abuuray mimaa in biyo daafiqin oo boodboodaya kuwaasoo yakhruju kasoo baxaya min beyni sulbi xabadka iyo kalxamada kasoo baxaya oo gabdhaha ee ragga oo duudka sulbiga duudka wey dhabar iyo wataraa'ibi meesha kalxamaha oo laabta maanta ma arkaysaa oo gabdhaha meesha markay ay maaragtay ay kooraha iyo ay gashadaan iyo silsiladda meesha ay qabato oo labada naas dhexdooda halkaasaa taraa'ibta la yidhaahda halkaas iyaga biyahooda asaas u ahaa la yidhaahda biyahaasaa laga soo bixiyey oo isku darmay bimacnaa wax kaligood qiimo yeelo karoo meel isaagi karo ma ah ee waxay wax qiimo la noqdeenoo insaan caaqil noqdeen qudratullahi subxaana wa tacaala biyahaas oo isku darmo isla falgalay biyahaas ayay qofka bini aadamka uu ka yimi ilaah unbaa ku qiimeeya asalkaa qiimo la marada hadday kaaga daataa waa iska dhaqaysaa mimaa in mahiinoo ka cabira qur-aanka falyanduru linsaanu insaan ka eego si uu u ogaado qudrada alle oo alle waxdaanadiisa iyo awoodiisa iyo isagoo cibaadada inuu mudan yahay wa qudratuhu cala albacthi inuu dadka soo bixiyo inuu awoodo si uu u ogaado asalkiisa ha eego falyandur ilinsaanu insaanku ha eego mima khuliqa wixii laga abuuray khuliqa waxaa laga abuuray min maa-in biyo daafiqin oo boodbooday kuwaasoo yakhruju kasoo baxay min beyni sulbi duudka aabbaha iyo wataraa'ibi iyo kalxamada waa meesha maaragtay xabadka korkiisaho naasaha iyo labada dhexdooda ah oo markay gabadho ay maaragtay ay kooraha ay gashato iyo silsiladda halkaas ibnu cabaas saasu yiri taraa-it wuxuu yihi maxalulqalaa-id meesha maaragtay laabta laabxunshada ay dhahaan meeshaas oo maaragtay dhuunta ka hooseyso labada naas u dhexaysa halkaas wey ilaahay marka saas u abuuray innahu alle calaa rajcihi insaankan inuu soo celiyo oo mar kale uu soo nooleeyo qiyaamo la qaadirun waa ki awooda yooma dharaar uu soo celiyo qaadirintaasa ku camal falaysa sida ibnu cadiy uu rajaxay naxwiyiinta in badan waa kaway ka leexleexdaano waxay yidhaahdeen mastarkaas wax ka dambeeya kuma camal fali karo laakiin waa ku camal fali kara saas u fiican yooma dharaar inuu soo bixiyo awoodaa tublaa la imtixaanayo asaraa'iru sirtii la imtixaanayo qof walba wixii u qarsoonaa oo loo dirsaday kolley saraa'irtu waxaa weeye wixii waajibaahoo loo dirsaday inuu maaragtay uu xafiday oo tawxiidkii iyo salaadii iyo zakadii iyo dahaaradii alguslu min aljanaab iyo soomu ramadaan wixii laga reebana inuu ka haro wixii acmaal qalbiya iyo lisaani ah iyo jawaarix intaba inuu xifdiyo saas weeye oo wixii loo dirana ou la yimaado sida qalbiga camalkiisa iimaankaa ka mida oo camalka saalixa xub ullah wa xub rasuuli camalkiisa xunna kufrigaa ka mida iyo nifaaqa iyo ilaahay rasuulkiisa aayaadkiisa la naco iyo xiqdiga iyo xaasidnimada lisaaniga waxaa ka mid a tawxiidka iyo dikriga alle subxaana wa tacaala oo wanaagsan lisaaniga xun shirkiga iyo maaragtay hadalkii xuna lagu hadlay macaasidii afcaashii wanaagsana salaadii iyo soonkii afcaashii waxmed zinadii iyo khamradii lacabi fuxshigiyaa ka mid walciyaadu billah marka waxaasoo dhan asraar lagugu aaminto waa marka hadhow banaankaa la keena wixii sirtaa hodhan waxaad ka qabatay wax wanaagsan ayaa jawaarixdaada qalbi iyo lisaan iyo camal ma wax wanaagsanaa ku qabatay mise waxxun marka banaankaa la keenaya marka wax u qarsoon lama arko ilaahay lama siri karo subxaana wa tacaala dadku qofku dad waa ka dhundhuumo kara laakiin ilaahay ma siri karo yooma dharaar inuu soo bixiyo alla awoodaa tubla saraa'iru sirti maaragtay la imtixaani doono banaanka la keeni doono la kashafi doono famaa lahu insaanka uma sugnaani min quwatin awood oo asaga nafsadiisaaho uu isku difaaco haddii uu maaragtay xumi uu meesha la yimaado uusan iimaan la imaanin awood asaga jeebkiisa oo isku difaaco ma laha famaa lahu uma sugnaanin min quwatin awood isaga oo maanta ma arkaysa isku difaaco ma lahan walaa naasirin mid u gargaaro usoo gurmada oo macnaha waxaa weeye awood kaloo kor uga timaada oo gurmad isaga khaarijkiisana ma laha labada midna ma haysto famaa lahu insaankii maalinta basr min quwatin awood isku difaaco hadduu xumi la yimaado walaa naasirin mid dibadda uga gurmadana ma lahan nacam marka maalintaas sirta la jaribi doono qofkii khiyaano sameeya ma garati khiyaanadiisa banaankaa la keenaya wanaag qofkiisana wanaagiisa waa lagu qaadaya waxaa ku sugan muslim iyo bukhaari min xadiid ibni cumar ana rasuul lah sal lla alay wasalam qaala waxau dhahay yurfacu waxaa loo taagayaa likulli qaadirin nin kastoo qaa'ina oo khiyaano sameeyey oo diintii khiyaanay oo dadkii khiyaanay liwaa-un calan dheer ayaa loo suraya cinda ustihi dabadiisa agtiisa ayaa loo suraya ay ku qoranta boor ayaa agtiisa laga taagaya oo waxaa leeyahay haadihi qadratu fulaan bnu fulaan fulaan wixii uu khiyaanay wey salaadii hadduu khiyaanay zakadii hadduu khiyaanay madaxdii uu la mubaayacooday hadduu khiyaanay zawjadiisa hadduu khiyaanay ilmihii haddii uu khiyaanay wax alla wixii uu khiyaanay madaxdii muslimiinta hadduu khiyaanay oo maaragtay dalkoodii iyo dhulkoodii iyo diintoodii u iibiyey hadhow calan tabeellaa loo suraya dadkan hadda nin walbaa magac beena isku qarinayo oo fiicfiican hadhow tabeellaa loo sura oo runtiisa ka hadlaysa leeya haadihi qadratu fulaan min fulaan khiyaanadii iyo maaragtay balaayadii uu sameeyey weeyaan marka ilaahay subxaana wa tacaala hana asturo toobadan alogala ilaahay in laga cabsado waa qof isagoo qaldan ismaqiiqayo been sheeganayo qofka hadduu qaldo waxaaba roon ilaahay toobad keenoo qaladkiisa ictiraafto dembigiisa ictiraafto laakiin kaadib oo khaa-inoo haddana asmaada ugu fiican sheeganayo iyo islaax sheeganayo wanaag ah ugu daran ilaahan ka magan kalno yooma dharaaru ilaahay soo bixi karaa tubla saraa'iru sirta la imtixaanin famaa lahu insaankii ma lahan min quwatin awood oo naftiisa walaa naasirin iyo mid u gargaara oo dibadda uga yimid wasamaa'i baan ku dhaartay daati rajci soono noqoshada u saaxiibkeeda roobkay soo celcelisaa iyo barakaadka iyo wal ardi baan ku dhaarto daati sadci ayaduna dildilaacaysa oo nabaadka iyo barakaadka marka roob ku du-o ayaduna waa shukrinaysaao nabaadka iyo khayraadkiibay ay soo saaraysa waana waxa bini aadamku u noolyahay waxaa loogu dhaaranaya nicmada alaa la dareensiinaya jawaabtiina waa kanoo inahu qur-aankan la qowlun qowl waayo faslun oo xaq iyo baadil kala bixiyo sida ibnu cabaas yiri waa xaq waayo dhah nacam culimo kalena waxay yidhaahdeen waa xukmun cadlun waayo waa xukm oo caadil ah hadal xaqa iyo baadilka kala bixiyo wamaa huwa ma ahaana bilhazli wax cayaar cayaar iyo kaftana ma ahana waa dhab oo runow macnaha qur-aankan usoo jeestooda waa kalaam ilaahay oo waxyi oo xaqaho wax maxamed oo meelaha kasoo qooshqooshtay nabi maxamed ma aha innahum ayagu yakiiduuna way hagranayaan qur-aankii iyo dadkii loo soo dhibay nabigii iyo dadkii rumeeyey kaydan hagar oo waxay rabaan qur-aankan iyo dadka inay kala teedaan hadda anagii soo marnay quraysh markii suuradan maaragtay ninkii reer banitak oo reetak ku akhriyay markii la akhriyo waxay dadka uma ku ta-ahura se warnagaa idinka naqaan ninkan hadduu wax inaga raaci lahayna adinku meel iska jooga soo maaha marka hagartooda taasaa ka mid innahum anaga iyo kiiduuna kayda iyo hadda waxa gaaladu ay sameynayaan kulli waxaa loo dadaala qur-aankaas ilaahay iyo dadka in la kala teebo waxyigaas nabi maxamed loo soo dhiibay calayhi salaatu salaam iyo khalqiga in la kala dhex istaago taasunbay ka shaqeynayan innahum iyagu yakiiduuna way hagranayaan qur-aankii kaydan hagar waa kiidu kaydan iyagana jaraan u degaya gaalo maxaa ku haysta had hagar bin aadamna xagaytana laakiin alla subxaana wa tacaala qofkuu jar u dego waa baabaa soo saas maaha famahil ilkaafiriina gaalada usug tartiib waxbaan la maaganahay amhilhum usugoo ruwaydan in yar hadda waa ogay wixii ku dhacay xabaar waxay socsocotaba waa tibadar iyo wixii ka dambeeya ku dhaceen oo dhulkii dhammaaba laga qabsaday aakharna cadaab uga horeeya gaal waqti kastow qooqana wax yarba unbuu qooqayaaho waxa weeye waxbaa u dambeeya kuwa ugu qooq badan waa kuwa uu yihi nabigu caleyhi salaatu wasalaam saacaddu dhici maysa ilaa aada la dagaalantaanu geedaha iyo dhagaxda ay sheegayaan ile waa kana waayo laygu dhuumanayo kaalay halkaas aakhritaankooda oo noqonay marka waxa weye waa cabaar unbaa loo seeta dheeranaya maahane qof ilaahay hagraday oo jar diintiisa u degay kolley cumri isagaan bahelayn adduunkan waa lagu qabanaya aakhirna cadaabaa ka horeeya wasamaa'i baan ku dhaartay daati rajci roobka soo celcelinaysa iyo barwaaqada iyo wal ardi dhulkii daati sadci oo jeexjeexa u saaxiibda markuu roob ku do-o nabaadka iyo fug ka soo leh ay meel u banaynaysaa inahu qur-aankan laqowlun hadal weeye oo kalaam allaho faslun oo macnaha kala bixiyo wamaa huwa mana ahaninoo bilhazli kaftan iyo maaratay dhayal dhayal ma aha ee waa dhab run ah inahum ayaguna yakiiduuna way hagrana kaydan qur-aanka iyo ciddii wadatay wixii rumaysan ayay jar u degayaano qur-aankii dadkay kaleay kala teedayaan kala dhexgalayaan wa akiidu kaydan aniguna iyagana hagran doonaahe famahil ilkaafiriina gaalada usug amhilhum usug ruwaydan in yar ay wataraa maadaa xalla bihi min alcadaabi walnakaali walcuquubati walhalaak waxaa ku dhaca waad arki doontaa sida alluu yidhi numatichum qaliila uma nadarum ilaa cadaabin qaliil